بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol toddobaatan iyo labaad min suurati albaqara qaala tacaalaa laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdii man yashaa wamaa tunfiquu min khayrin falianfusikum wamaa tunfiquuna ila btigaaa wajhi illah wmaa tunfiquu min khayri yuwafa ilaykum waantum laa tudlamuun waxaa laynoo ka soo hadlayey sadaqadii iyo dadkii la siinayey iyo waxbixintii ilaahay dartiis wax loo bixiyo subxaanahu wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdii man yashaa waxaa la tilmaamay aayaddan inay ku soo degtay muslimiintu waxay ahaan jireen kuwo ku sadaqaysta dad fuqara ah oo ahlu dimaah oo dadkii meesha degganaa ah markii waagii dambe fuqaradii muslimiintu ay bateen ayaa waxaa lagu yidhi dadka ha ku sadaqaysanina ilaa dadka diintiinna haysta mooyaane markaasaa waxaa soo degtay laysa calayka hudaahum adiga dushaada hanuunkoodu mausan ahaanin qofkii ku barya oo dhan baa wax lagu la siinayaa oo wax loo dhiibayaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laysa ma ahaanin calayka dushaada hudaahum hanuunkoodu yaa muxamedu calayka asalaatu wassalaam laysa ma ahaanin calayka dushaada hudaahum walaakina allaha ilaahay baa yahdi hanuuniya oo hanuuninaya man yashaau ciddou doono adigu waxaa tahay kii gaarsiinaya oo keliya diinta aad dadka gaarsiinaysa addoommadiisa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala islaamnimada ku hanuuninaya kuu doono wamaa tunfiquu waxaa bixisaan oo min khayrin khayra wax allaale wixii maal ah bixisaan falianfusikum buu u ahaaday nafafyaalkiinna cid kaloo ku nafacaysa ma jidho idinkaa nafcigeeda helaya wey thawaabkaas iyo ajarkaas idinkaa laydiin qorayaa wamaa tunfiquu waxaa bixisaan oo min khayrin khayra falianfusikum nufuustiinna iyo naftiinna unbuu u ahaaday weeyaanoo idinkaa nafceeda helaya wey wamaa tunfiquu min khayrin wax allaale waxaa khayr bixisaan bimacnaa maal bixisaan falianfusikum fa huwa lianfusikum anfustiinna iyo nafafyaalkiinna ayuu u ahaaday wamaa tunfiquuna bixin maysaan ha bixininay ka dhigan tahay ila btiqaa'a wajhi illaahi wejiga ilaahay dalbidiisa mooyaane khabarkaas waa bimacna nahyi wamaa tunfiquuna bixin maysaan ha bixinina wey bixintaa wax bixinaysaan ila ibtiqaa'a wajhi illaahi ilaa liwajhi illaahi laa liqaradin dunyawiyin qarad dunyawiya arrin dunawi ah arrintaa ha u bixinina ilaahay dartiis baa u bixinaysaan wamaa tunfiquu waxaa bixisaan oo min khayrin khayra wax allaale iyo waxaa bixisaanna yuwafa la oofiyeen ilaykum idinkaa laydiin oofinayaa walxaal antum idinka laa tudlamuuna aan laydinka dulminaynin abaalmarintiisa iyo jezihiisa iyo thawaabkiisa iyadoo laydin laalaabay oo adcaafa mudaacafatan laydinka dhigay ayaa gaaraysaan oo aad helaysaan wax xasanaadkiinna ayo laydinka nusqaaminayana ma jidho wey oo qofkii wixii uu bixiyo halkaas baa iga horeeyaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo kaga abaalmarinayaa thawaabkii iyo ajarkii halkaas buu ka helayaa qofka ilaahay agtiisa ayaa loogu horumarinayaa subxaanahu wa tacaala wamaa tunfiquu waxaa bixisaan oo min khayrin fa ina allaha bihi calim ilaahay waa mid ku ogaal badan wey subxaanahu wa tacaala wamaa tunfiquu waxaa bixisaan oo min khayrin khayra khayrkaas maalkii fuqarada la siinayay ama cid kasta weeyaan yuwafa la oofiyeen ilaykum idinka waa laydiin oofinaya thawaabkiisi baa laydin siinayaa wey walxaal antum idinkana laa tudlamuuna aan laydin dulminaynin oo aan wax dulam ah aan laydinku samaynaynin lilfuqaraa'i aladiina uxsiruu fii sabiili illaahi lilfuqaraa'i assadaqaatu sadaqooyinku lilfuqaraa'i kuwa fuqarada ah ayay u ahaatay weeye khabarun limubtadain maxduufin waxaa dhahaysaa daalika alinfaaqu infaaqaas iyo bixintaas masruufun waxaa loo iilayaa lilfuqaraa'i kuwa fuqarada ah aladiina kuwaasoo uxsiruu la sharay fii sabiilillaahi ilaahay waddadiisa lagu xabisay oo jihaadka u taagan fuqaradaas iyagaabaa la siinayaa sifadooda iyo tilmaantoodu ay sidaas tahay ayaa loo dhiibaya kuwaasoo laa yastadiicuuna aan awoodayn darban wax safara aan awoodayn fil ardi ardada dhexdeeda inay safraan oo socdaan aan awoodaynin oo macaash iyo wax rogrogasho iyo nolol inay u safraan aan awoodaynin laa yastadiicuuna aan awoodayn darban sayran weeyaan socosho iyo safar fil ardi ardada dhexdeeda aan awoodaynin inay maraan oo socdaan oo sidaa u safraan yaxsabuhum wuxuu u malaynayaa aljaahilu midka xaalkooda ka jaahilka dadka iyaga ah fuqarada ah wuxuu u malaynayaa qofkaan arrintooda hoos u ogeyn akhniyaaa kuwa akhniyaay oo hodana oo aan baahnayn buu moodaya muxuu saa ugu malaynayaa waa min altacafufi liajli tacafuf tacafufka iyo dhowrsoonnida dhowrsoonshaha ay dhowrsanayaan inay dadka waxbaryadaan oo weydiistaan ay ka dhowrsanayaan darteed min atacafuf tacafuf dartiis weeye liajli taxafudihim isilaalintooda ay iska ilaalinayaan can masalati nnaasi dadka inay baryadaan oo wax weydiistaan ay iska ilaalinayaan markaasaa qofkii aan xaalkooda la socon wuxuu moodayaa kuwa hodan oo xoola haysta ilaahay wuxuu yidhi tacrifum waad garanaysaa qofka lala hadlayo in lala hadlo u suubadow tacrifum waa garanaysaa waxaad aqoonsanaysaa ku aqoonsanaysaa ayuha almukhaadab bisiimaahum calaamadoodaa ku garanaysaa calaamad bay leeyihiin qolada iyagaa lagu garto calaamadaasna waxa weeyaan laa yasaluuna annaasa dadka ma weydiistaan ilxaafaa dadka wax ma weydiisaan aslanba kumana celceliyaan ilxaafan ku celcelin su-aalba kama dhacdo weeye ku celcelinna kama dhacdo baryasho iyo waxweydiisana kama dhacdo oo qofkii ilxaaf iyo ilxaax ay ku sameeyaan ay sidaa wax u weydiisaan taasi ma kama dhacdo wey asaalatannan waxba ma weydiisaan baa laleeyahy laa yas'aluuna ilxaafa walaa hayra ilxaaf ilxaaf iyo ilxaaf la-aan midna waxuma weydiisaan baa laleeyahy marka waxay noqonaysaa laa su'aala lahum asla baryootan iyo waxweydiisi asal ahaanba kuwa iyaga uma ahaanin laa yasaluuna annaasa ilxaafa waa dad xagga qalbiga hodan ka ah oo xadiidku waa isaga ah laysa alghinaa can kahrati alcarab qaninimadu ma aha badeecada tirada badane khinanimadu waxa weeyaan khaninimadu khina nafsi xadiidkii bukhaari iyo imaamu muslim ay warinayeen miskiinku maaha waa isagii la tilmaamay qofka ma garanaysaa halka luqmad iyo labada luqmad ay celinayaan xabadda timirta iyo labada xaboo timirta ay celinayaan laakiin miskiinka wanaagsan waxa weeyaan qofkaan helayn wax kaaftoona ou kaga kaaftoomo dadka uu kaga kaaftoomo misna aan la garanayno inuu baahan yahayoo marka haddii la garan lahaa waxbaa la siin lahaa isagiina aan kacaynoo dadkaan waxba weydiisanayn xadiidkii imaamu muslim iyo imaamu bukhaari ay soo saarayeen marka baryoontanka iyo su-aashu waa wax dhib badan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa tunfiquu waxaa bixisaan muuminiinayo min khayrin maalah fa ina allaha ilaahay bihi kaas caliimun midku ogaal badan weeyaan ilaahay mid og weeyaan subxaanahu wa tacaala waa idinka abaalmarinaya abaalmarin wanaagsan waxaa bixiseen iyo intay leegyihiin iyo ciddaa siiseen iyo niyadiinnaba ilaahay waa ogyahay subxaanahu wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi aladiina kuwa yunfiquuna bixinaya oo bixiya amwaalahum amwaashooda iyo xoolahooda kuwa bixiya maxay ku bixinayaan waxay ku bixinayaan sadaqaadkii sadaqaday ku bixinaya bileyli hameenkii kuwa xoolahooda bixinaya iyo wannahaari maalinkaba siran iyo wacalaaniyatan siran musiriina xaalay yihiin wacalaaniyatan mucliniina xaalay yihiin iyagoo siraysanaya iyo iyagoo muujinaya labadaba kuwa xoolahooda bixinaya ilaahay raalli ahaanshihiisa ku bixinaya hameenkii bixinaya maalintii bixinaya si muuqatayo si hoosaba u bixinaya kuwa noocaasa oo sidaa wax u bixinaya siran wacalaaniya falahum kuwaa waxaa u ahaaday ajruhum ajarkooda u ahaaday cinda rabbihim rabbigood agtiis ayaa ajarkooda ugu ahaaday waana jannada walaa khawfun wax cabsiyana calayhim dushooda ma ahanin aakhiro walaa humana aysan ahanin yaxsanuun kuwa tiiraanyoonaya wixii ka tegaya adduunka macnaha ma tiiraanyoonayaan waa dadkaasaa wax u bixinaya waa iyadii layihi qofkii faras bixiya fii sabiilillaahi ku bixiya iimaanan waxtisaaban iyo wa tasdiiqan biwacdih faraskaas dheregtiis iyo cokonaanshihiis bowlkiisa iyo digadiisa iyo waxaasoo dhan miisaankiisa xasanaadka baa loo saarayaa iyadoo wixii xasanaad ayaa loo qofkaa loo qorayaa oo loo buuxinaya waa loo jibjibbaaraya waa loo badinayaa wey waxaa la leeyahay qofkii dadka bari weydiista isagoo heli kara wax ku filan inuu qofkaasi maalinka qiyaamada imaanayo iyadoo wejigiisii u dhaawac ka muuqdo dildilaacsan yahay markaas intii laga dhowrsan karo in laga dhowrsado weeye su-aashii iyo wixii la mid ah oo qofkii uu ka kaaftoomi karo waxaa la tilmaamayaa aayadda soo degiddeeda abuubakar as-sidiiq radiallaahu canhu ayaa waxaa la yidhi wuxuu sadaqaysay afartan kun oo diinaar toban kun wuxuu bixiyey xilli hameen ah toban kunna xilli maalina toban kunna si qarsoodiya toban kunna si muuqata sidaasay ku soo degtay waa la tilmaamay siyaalo kaley ku soo degtayna waa la sheegay muhimaddu waxa weeyaan waa arrinta cumuumkeeda weeyaan sababka ma ahay arrinta waxa weeyaan caamnimadeeda weeyaan alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab baa la yidhahda marka cibradu waa cumuumu lafdi weeyaan ee sababkii maaha aayaddu marka waa caam fi ladiina yunfiquuna amwaalahum kuwa xoolahooda bixinaya fii jamiicil awqaati wakhtiyaasha dhammaantood oo dadka baahida iyo dhibaatadu hayso gaarsiinaya oo siinaya bay caam aayaddu ku tahayoo lagu tilmaamayaa qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi aladiina yaakuluuna alribaa laa yaquumuuna ila kamaa yaquumu aladii yatakhabadhu ashaydaanu min almas aayaadkan waxaa looga hadlayaa ribadii markii ilaahay awal inoo soo sheegay in dadku ay la baxaan wixii ay kasbadeen waxa ugu wanaagsan sadaqadana lagu booriyey oo aad loo jeclaysiiyey inay fii sabiilillaahi wax ku bixiyaan waxaa halkan la tilmaamayaa taa wixii ka soo horjeeda oo ribadii ah ribadu waa kasab xun oo khabiid ah oo xaaraam ah waana dembiyada waaweyn oo kabaa'irta ah ayay ka mid tahay ribadu markaas waa ribadu waxa weeyaan waa ziyaadatun calaa asli ilmaal xoolihii asalkoodii ziyaado ka dheeraada waxaa qaadanaya qofka daynbixiyaha ah wuxuuna ka qaadanayaa qofka uu daynta siinayay sababtuna waxa weeyaan ajal iyo muddo la ysla qabanayo darteed buu xoolo kale oo dulsaara u saaraya ribanna si a riba la yidhaahdaa jidhoo aayaadku hadda ay ka hadlayaan ribadaa waxa weeyaan qof baa masalan qof lacag ka daynsanaya boqol kun buu dhahayaa ideymi markaasuu wuxuu leeyahay hadhow waxaad ii keenaysaa boqol iyo toban kun qofkaas maxaa la dul saaray toban kun baa la dul saartay tobankaa kun oo la dul saartay waa ribo waa xaaraan ama wuxuu dhahayaa lacag ideymi boqol kuna boqolkii kun buu deyminayaa waxaad iigu keentaa bil markay dhammaato baad ii soo celinaysaa bishii markay dhammaatay buu waxa uu dhahayaa kii bishii way kaa dhammaatay lacagtii keen haddii aadan keenayna hadhowtii boqol iyo toban baa ii keenaysaa ama boqol iyo labaatan bil baana kuugu darayaa bil labaad baan kuugu darayaa waana inaad hadhow ii keentid lacagtii aad iga qaaday iyo lacag dheeraadoo la socota waxaana arrintaa keenaya muddadan uu kordhiyey bua wuxuu rabaa inuu lacag kaga dhigo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi alladiina yaakuluuna riba marka ribadaas riba nasyaa baa la yidhaahdaa ribo kaloo waxaa jira la yidhaahda riba alfadli ribadaas iyaduna waa riboo dhan waa xaaraan laba shay oo isku nooca baa la ysku gadayaa lacag baa lacag lagu gadayaa waana isku nooc raashin baa raashin kale lagu gadayaa waana isku nooc dahab baa dahab lagu gadayaa fida fida lagu gadayaa markaas markii midkood midka kale lagu gadayo waa inay labada lacagood isla eg yihiin saddex shardi bay leedahay waa in ay labada lacagood isla eg yihiin waana in meesha lagu kala qaato waana inay xaalato wax muddaa iyo waxba aan la sheeginin qofkii markaa wax ku dara ama wax la iigu dara yidhaahda ribow la yimi labadaas shardi baa laga maarmaana in ay isleeg yihiin meeshana waa in lagu kala qaato qamadimaa qamadi lagu gadaya kiilo qamadiya baa kiilo qamadi kala ama saac masegaabaa mid kale lagu gadaya iyo wixii la mid a waa inay isleeg yihiin waa inayna yodembiyadin yihiin meesha lagu kala qaato haddii koomba raashina ama kiilo raashina oo maalan sarreen oo kale a laba kiilooo kale lagu gado ribay noqonaysaa haddii la doono meeshaba ha lagu kala qaato iyo dembiyadin ha noqoto shareecaduna waa xarimtay ribadan dahabkay gashaa fidaday gashaa burkay gashaa shacir shaciirta heeday gashaa timirtay gashaa milixay gashaa lixdaas shayba waa la tilmaamay inay gasho maalan qofkaani kun kun shilinbu wuxuu yidhi qof lacag kale iigu bedel boqol boqol ah markaasuu wuxuu leeyahay haddii maraan boqol boqol ku siinayo sagaal boqol baan ku siinayaa boqol buu rabaa inuu kala haro lama rabo waa ribo waa inuu kun buu siiyey kun kale waa inuu siiyey mar haddii lacagtii isku nooc tahay meeshana waa in lagu kala qaato qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi aladiina kuwa yaakuluuna cunaya carribaa ribada cunidda intifaacsigii oo dhan baa la mida nooc kasta oo loo itinfaacsado ayaa la mid ah haddaysan xataa cunid ahayn laa yaquumuuna kuwaasi ma qumayaan oo qabriyadooda kama soo kacayaan ribada cuna ilaa kamaa yaquumu ladii ka qiyaami ladii kiisoo qumiddiisa oo kale mooye yatakhabaduhu shaydaanu shaydaanku derderay min almasi liajli ilmas shaydaanku midka uu derderay kiciddiisa oo kale mooyaane qof shaydaan derderay min almasi liajlil masi oo sidii wax waalan oo kale ah oo marna kufaya marna kacaya sidaasoo kale iyagoo ah bay qabriyada ka soo baxayaan markaasaa la garanayaa kuwii ribada cuni jiray ilaa qur-aankaa sii sheegay markay hadhow qubuuraha ka soo baxaan waa la garanayaa qaabkay u soconayaan hadba u kufayaan hadba u dhacayaan ayaa laga garanayaa si toosan oo siman uma socon karayaan sidii dadka suuxdimaha qabo hadba dhacayoo kale ayay noqonayaan maxaa yeelay daalika arrinkaasi biannahum bisababi annahum iyaga qaaluu waxay dhaheen innama albaycu beecu mithlu ribaa ribada oo kale weeye iyagaa yidhi innama albaycu waa mithlu riba sidaas bay ku hadleen waxay la kufoo dhacayaan waxay xallishadeen wax ilaahay xarimay ribadiibaa beeca la mida bay dheheen sidee baa markaas ribadii xaaraan u tahay bay leeyihin ribadu beecay la mid tahay ilaahay wuxuu yidhi waa isagoo radinaya waa xalla allaahu ilaahay waa xallilay albeyca beeci ilaahay waa xalaaleeyey wa xarama aribaa ribadana ilaahay waa xarimay iyagu waxay leeyihiin ribadu waxay la mid tahay inabal beycu mithlu ribaa bay dheh haddaa qof intaad wax ka gadatid maalan maro ama shaati oo kale ka gadatid oo awal shaatigaa toban shilin lagaa soo siiyey oo qof kale ka gadid oo faa'iido saaratid oo shan iyo toban a ka siisid beecaas waa iyada la ogolyahay waa la ogolyahay waxay leeyihiin qof haddaa marka toban shilin siisid oo aad dhahday hadhow shan iyo toban ii keen dee beecii bay la midtah inama albeycu mithlu riba maxay lagu diidayaa qofkaani shan buu saarsaday kana shan buu saarsaday ilaahay wuxuu yidhi waa xalallahu ilaahay baa xalaaleeyey albeyc waa xarama ilaahay baa xarimay arribaa ribadana ilaahay baa xarimay ilaahay baa xarimay subxaana wa tacaala tashbiihan waa tashbiihii maqluubka la dhihi jirayo tashbiihiyada nooca u sarreeya waxa weeyaan mushabbihii baa waxaa la dhigay meeshii mushabbahu bihiga meeshii la dhihi lahaa bay beddeleen innama albeycu mithlu riba wa axalla allaahu albeyca wa xarama ariba siday marka ribada agtooda ay xalaal uga tahay ay u aaminsan yihiin meeshay ka dhihi lahaayeen arriba mithlulbeyci waxay dhaheen innama albeycu baaba mithlu riba oo kale ah waa ribada si ay agtooda xalaal uga tahay ayeyba waxay ka soo qaadeen asal wax looga dulqiyaasanayo oo waxay dhaheen innama albeycu mithlu riba waana looga jawaabo wa axalla allaahu albeyca wa xarama ariba baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faman jaahu qofka u yimaado mawcidatun mawcido mawcidadaasoo min rabbihi rabbiga xaggii ka ahaatay ama mawcidatun qofka u timaado min rabbihina uga timaado rabbi xaggiis oo fantahaa reebtoonaado oo tacaamulkii ribada iyo xumaha iska daaya falahu qofkaas wuxuu leeyahay maa salafa wixii hormaray falahu maa salafa maa madaa qabla taxriim xarimidda ka hor wixii tegey baa u ahaado waxaas waa gudbeen weeye wa amruhu qofka amarkiisuna ila allaahi mawkuulun ila allaahi ilaahay intii ka baa loo wakaash hadduu doonana ilaahay waa iska cafin hadduu doonana ilaahay waa ciqaabaya waman caada baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala qofkii u noqda ribadii iyo tacaamulkeedii oo xalaalaysta intii la xarimay ka bacdi fa ulaa'ika kuwaas asxaabu naari naarta asxaabteeda weeyaan hum iyaguna fiihaa dhexdeeda ay khaaliduuna ku waarayaan hum fiihaa khaaliduun naartaa jahannamo dhexdeeda ayay ku waarayaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yamxaqu allaahu aribaa wa yurbi asadaqaat marka ribada waxaynu sheegnay haddii labada shay isku nooc yihiin oo laysku gadayo waa inay isleeg yihiin maalan timir iyo timir hadday yihiin waa inay isleeg yihiin haddii maalan qof timir xun rabo laba kiilo timir xuna inuu ku bedesho timir fiican hal kiilo ka mid a timirtii layskuma bedeli karo laakiin wuxuu samayn karaa timirta xun waa inuu gado lacag kala soo baxo lacagtaa waa inuu hadhow kala baxo timirta wanaagsan oo uu doonayo laakiin laba kiilo oo timira oo nooc xuna iyo timir kale oo wanaagsan oo hal kiila iyo wixii la mid a layskuma gadi karo labada shay marka haddaysan isku nooc ahayn dahab iyo fida laysku sarrifayaa laba lacagood oo kala duwan baa laysku sarrifayaa waxa weeye midda shuruuddeeda waxaa ka mid a middaas waa in meesha lagu kala qaato oo ay xaalo tahay oo aan mudda gelinin laakiin inay inay kala bataan dhib ma laha dahab iyo fida waa kala badanaya waa kala qaalisan yihiin labadii lacagood inay isla ekaadaan shardi maaha boqol lacagta dahabka markuu qofku soo qaado waxaa laga yaabaa boqolaal in la siiyo lacagta fidadaaya lacagaha kalena waa sidaasoo kale marka midna laba shardi bay leedahay midna saddex shardi bay leedahay meesha in lagu kala qaato inaan muddo jirin in labadii shay isleeg yihiin hadday isku nooc yihiin haddii kalena inay isleeg yihiin baa meesha ka baxaysa waa in meesha lagu kala qaato muddona waa inaysan jirin ee arrintu ay xaalata qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yamxaqu llaahu ilaahay waa tiraa aribaa ribada wa yurbii ilaahay waa kobciyaa waa barbaariyaa asadaqaati sadaqooyinkana ilaahay waa barbaariyaa wallaahu ilaahayna laa yuxibu ma jecla kulla kafaarin kufri badane dhammaantiis athiimin oo athiimaho dembi badana ah athiim macnaa qowl iyo ficilba athiima waxaa la adkaynayaa arrinta ribada xumaheeda iyo dhibaatadeeda inay tahay arrin dee ficilka gaalada gaalada bangiyada ribada iyo balaayadaas isticmaala gaaladaa ribadu ku badan tahay dadkii muslimiina hadday soo dhex gashana waa inay iska ilaaliyaan qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi inna aladiina kuwa aamanuu rumeey oo wa camiluu camal falay asaalxaata acmaasha wan wanaagsan oo wa aqaamuu ogay asalaata salaada waatow zakaata zakadana bixiyo dhibay lahum ajruhum ajarkooda u ahaaday cinda rabbihim rabbigooda agtiisa walaa khoofun wax xabsiyana calayhim dushooda ma ahaanin walaa hum manaysan ahan yaxzanuun kuwa tiraanyoonayo lahum ajrun cinda rabbihim walaa khowfun calayhim walaa hum yaxzanuun kuwa acmaasha saalixa la yimid salaada iyo zakadu ay ka mid tahay abaalmarintaasaa lagu abaalmarinaya cabsi arki mayaan yowma alfazic alakbar argagaxa daran maalinta uu jiro qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo ittaqu llaha ilaahay ka cabsada wadaruu iskaga taga maa baqiya wixii haray oo min aribaa riba ah in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa mu'miniina haddaad tihiin taasna iska ilaaliye in kuntum mu'miniin ribada iska ilaaliye wey wixii haray oo riba ah iskaga taga in kuntum mu'miniin aayaddan yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqu llah wadarow maa baqiya min arabia in kuntum muuminiin fain lam tafcaluu haddaydnaan falin faadanuu waxaad ogaataan bixarbin dagaal weyn oo min allaahi ilaahay ka xaggi ka ahaaday iyo wa rasuulihi rasuulkiisa xaggiisa ka ahaaday sidaa ogaada haddaa iska dan weydaan ribada ku tacaamulkeeda dagaal ilaahay xaggiisa ka yimaada iyo rasuulkiisa xaggiisa mid ka yimaada taa ku talagala baa lihi waxaa la dhahayaa qofka ribada cunabuu yidhi ibnu cabbaas soo qaado hubkaada dagaal usoo diyaargarow ma ilaahay baa la dagaalami karaa wa in tubtum haddaad toobad keentaan oo noqotaanna falakum waxaad leedihiin ru'uusu amwaalikum xoolihiinna raasulmaalkoodii iyo madaxyadoodii inta dheeraadkaayo siyaadadaayo ribadaana ma lihidin laa tadlimuuna wax ma dulminaysaan wax dulminina walaa tudlamuuna idinkana laydin dulmin maayo sidaa weeyaan asalkii xoolaha qaadanaysa siyaada la'aan iyo nuqsaan la'aan asalkiinina waxba lagala hari maayo siyaadana laydinku dari maayo wa in kaana haddii la helo duu cusratin cusro iyo culays midu saaxiiba mucsirah fa nadiratun ayaa ahaatay waxaa waajiba falwaajibu calaykum nadiratun waa korashu ilaa maysaratin laga gaaraayo tanaadid intuu hadmayo qof cayr aan waxba haysa ayaa deynta lagu leeyahy waa la sugayaa ilaa u ka tanaadayo ayaa la sugaya waxba lagu darsan maayo xoolo dheeraada dusha laga saari maayo jaahiligaa marka qofku uu deynta iska bixin waayo xoolo kale dusha kasii saari jireen wa an tasadaquu inaad sadaqaysataan baana khayrun lakum idiin khayr badan in kuntum haddaatiin taclamuuna waxaa idiin fiican baa lihi wa an tasadaquu khayrun lakum in kuntum taclamuun saasaa ilaahay leeyahy in tajaawastum camaa lakum cindahu kaa mucsirkaa haddaa iska daysaan wixii a kula haydeen oo a iskaga sadaqaysataan oo faraha ka qaadaan mucsirkaa aan iska bixin karin deynta wa an tasaddaquuda weeyaan baa khayru lakum taasaa idiin khayr badan iskaga tabarucado iskaga sadaqaysataan in kuntum taclamuun haddaad tiin kuwa wax garanaya ama og waxa dhexdiisa oo sheegsheeg wanaagsan iyo ajar iyo wanaaga qaala tacaala ilaahi wuxu uhi wattaquu ka yaaba yowman maalin ka cabsada maalinkaasoo turjacuuna laydin celinayo fiihi dhexdiisa ila allaahi ilaahay laydin celinayo laydin naqay war maalinkaa ka baq war maalinkaa ka baq aayadda cajaa'ibkaaba aayadihii ribada lagu diidaya lagu soo khatimay baa layidhi waana aayaddii macnaha aakhiru maa nazala min alqur'aan wax soo dega wixii ugu dambeeyey qur-aanka weeye baa layidhi markay soo degtayna waxyigii waa joogsaday addoommadana waxaa la xusuusinaya aayadda qur-aanka u dambaysa oo soo degtay maalinkaa qiyaamada iyo hawshiisa wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah humma intaa ka bacdina tuwafaa kullu nafsin naf dhammaanteed waxaa loo oofinayaa maa kasabad baa loo oofinahayaa waxay kasbatay walxaal hum iyaga laa yudlamuun aan la dulminaynin oo wax laga macnaha nusqaaminayo aysan jirin ninbaa waxaa la yidhi dadkaan waxba haysan wax deynin jiray wuxuu dhihi jiray dadka shaqaalihiisaa qof aan waxba haysan hadduu idiin yimaado iska daaye ilaahay inuu iska keendaaye innaga markaasuu wuu dhintay ilaahaybuu la kulmay ilaahay baa isagii markaa iska cafiyey subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo la tilmaamayaa ribada ribada qofka cuna waa la lacnaday kan cunsiye waa la lacnaday kan qora waa la lacnaday kuwa markhaantiga ka ah waa la lacnaday hum sawaawna nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam kuwaasoo dhan dembiga waa ku siban yihiin macnaha weeyaan markaa qofka dadka xoolaha ribadaa dul saaranaya isagu ma khasaarayo raasulmaalkiisina waa loo keenayaa faa'iidadii uu saartay oo ribada ahaydna waa loo keenayaa waana waxaa maanta adduunka cammimay amaa qofkan xoolaha qaatay oo daynta qaatay isagu waxa weeyaan haddii raasulmaalkii xoolihii u qaatay ay nabad galaan ninkii xooluhu dul saartayna oo u soo celiyo oo ribix soo galo dee waa qofkaa dhididkiisii waa qof dadaaladoo dhididkiisii laakiin waxaa intifaacsanaya ninkii xoolaha deymiyey laanna inta shaqeeyey shaqadiisi waxaa qaadanaya kii xoolaha deymiyey baa qaadanaya haddii qofkii xoolaha la deymiyey uu khasaaro raasulmaalkii dhaafo ama qaarkiis dhaafo ama raasulmaalkii keliya uu hayoo faa'iido uu waayana dee waxa weeyaan qofkii wax deymiyey oo ribada xoolahaa siiyey raasulmaalkiina waa ka rabaa ribix uu dul saartayna waa ka rabaa waxay noqonaysaa qofkaas xoolaha la deymiyey qof macnaha dhiiggiisii la nuugayo u noqonaya kii horena wuxuu ka dhigan yahay qof dhididkiisii la nuugayo kanna wuxuu ka dhigan yahay qof dhiiggiisii la nuugayo ka dhigan yahay marka ribadu adduunka oo dhan dee dhaqaalihiisu dadkooban buu hoostagaa baa la leeyahay markaas caalamkaasoo dhan waxay la wareersan yihiin waxa weeyaan oo ku faafay waa ribadaas ayna u soo waarideen bulshooyinka muslimiinta laakiin waxaa looga badbaadi karaa waxa la yidhaahdo muraabaxada iyo salamka iyo baababkaasa qofku faa'iidana kusoo geli kadhaa ribadiina kaga badbaadaya sidaas buu qofku samayn karaa qofka mu'minka isagu ribadaas kuma shaqaysanayo wuu iska ilaalinaya xoolo hadduu bixinayo wuxuu ku bixinayaa xoolaha uu bixinayo inuusan cidna lafo iyo raasulmaal iyo ribix midna ka rabina fii sabiililah wax u sadaqayso iyo inuu qofka wax deymiyo ama wax amaahiyo siyaalahaas isagoo aan wax saarana qofkii hadhowta wixii uu amaahiyey oo kale uu ka qaato ayay iyaduna noqonaysaa darsigeen intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacala aclam sawaab